maanta oo taariikhdu tahay tobanka bisha labo bisha shanaad laba kun lix iyo toban waxaan rabnaa inaan daah furno sidii loo bilaabi lahaa shaqaalaha dibad u xoogsi tagi lahaa ee soomaaliyeed sida aada la socotaan wasaaraddu ayadoo ka ambaqaadayso ballanqaadkii madaxweynaha iyo barnaamijkii xukuumadda ra-isul wasaare cumar cabdirashiid ayay waxay raadisay sidii barnaamijkaasoo ahaa sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee runtii shaqo la-aanta ka jirto sidaad la socotaan dalkeeni shaqo la-aan boqolkiiba toddobaatan dhallinyaro dadkiisi ah ayaa waxaa ka jirta shaqo la-aan reydkeeda uu yahay boqolkiiba lixdan iyo sideed marka sidaa daraaddeed wasaaraddu waxay raadisay sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa dhowr wadan oo wadamadan khaliijka ayaan waxaan ka codsanay sidii shaqaale oo dibaddana loogu geyn lahaa waxaa runtii si dhaqsiya noogu soo jawaabay dowladda sacuudiga oo aan ka helnay ma aragtay in sanadkiiba konton kun la qaado shaqaale ah oo dibadda wadanka sacuudiga ka shaqeeya oo isugu jira rag iyo dumar isugu jira runtii taasi waxawaaye runtii waxay noqonaysaa fursaddii ugu horeysay oo ay helaan dhallinyarada soomaaliyeed ayay noqonaysaa taas ayada ah waad ogtihiin xaaladda maanta dalka uu ku sugan yahay oo ah shaqo la-aanta runtii fursaddaasi waxaa runtii soo diyaariyey oo markii horena ballanqaadkiisii ah madaxweynaha markuu sacuudigu tagay boqorka ou lasoo arrintaasi kala soo hadlay tii ayada ahaydna ayaa ma aragtay hadda rabnaa inaan bilowno haddii ilaahay yidhaahdo marka dhowaan waxaan bishaan hadda soo socoto aan ku jirno oo maanta ay tahay tobanka waxaan rabnaa inaan qaadno ilaa laba kun ku dhawaad shaqaalaha in dibadda loo diro ayaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo taasi oo ah fursaddii ugu horeysay oo ay helaan dhallinyarada soomaaliyeed marka waxaan rabnaa in arrintaasi maanta ay aan daah furno shirkadihii wasaaradda ruqsadda ay siisayna in ay shaqadoodii ay bilaabaan howlahoodii ay bilaabaan ayagoo ayagoo adeegsanaya ama raacaya xeerkii shaqaalaha xeerkii wasaaradda ay soo saartay oo ay u soo saartay shaqaalaha dibadda u xoogsi tagayo haddii ilaa yirahdo dhawaana shaqadaasi waa la qabanayaa marka dhammaan shirkadaha waxaan faraynaa in ay shaqadii ay bilaabaan shirkad kastana ay soo diyaariso wixii barnaamij ah ama shaqaalaha oo ay dibadda u diri lahayd ayadoo arrintaasina wasaaradda ay hogaanka ay qabanayso iyo qaabkii shaqaalahaasi loogu qaybin lahaa dhammaan gobolada dalka okay wasiir hadda waxaa ka dhawaajisay in laba kun la qaadi doono dhowaan labadaa kun qaybay ka kala gooban yihiin guud ahaanta shaqaalaha la qaadayo qaybay isugu jiraan shaqaalaha la qaadayo waa badan yihiin noocyo badan ay isugu jiraan injineeraha ku jira waxaa ku jira daraawaliinaa ku jira waxawaaye shaqaale kale xoogsataa ku jira neersisaa ku jira dhammaan qaybaha kala duwan oo shaqooyinka ayay ka kooban yihiin
marka soo xiritaanka ama qofka la qaadanayo ee dibadda la geynayo ma shirkadaha u madax bannaan mise wasaaradda laftarkeeda ayaa soo fargelinaysa oo wax ka og qaabka siyaasadeed ee shaqaalahaasi dibadda u xoogsa tagaya qaabka siyaasadeed dowladda ayaa soo diyaarisay wasaaradda ayaa soo diyaarisay siyaasaddii shaqaalahaasi lagu maamuli lahaana golaha wasiirada ayaa la mariyey xeerkii lagu dhaqi lahaana wasaaradda ayaa soo saartay shirkadaha waxay ku shaqo leeyihiin fulintay samaynayaan ayaa shirkadihii kale sacuudiga ayagaa heshiis la soo galaya sidii arintaasi loo fulinaa ilaan wasaaraddu shaqo kasta ayada ma qabanayso marka shirkado ayaa ruqsad loo siiyey in ay arintaasi fuliyaan oo ay sameeyaan laakiin kor wasaaradda ayaa ka maamulaysa
ma jiraan ilaa iminka ka wasaarad ahaan idinka wasaaradda shaqada maadaama aad tihiin wasaaraddii shaqada ee dalka sacuudiga kulan ma la yeelateen meel wax misla dhigteen ma jira heshiis qeexan oo ku saabsan shaqaalahan oo labada wasaaradoo dhex maray waa jira heshiisna waa jira kulanna waa jira labada wasiir shaqada iyo labada wasiir ee shaqada kan sacuudiga iyo wasiirka shaqada ee soomaaliya waxay ku wada kulmeen jakartaay ku kulmeen meeshayna kusoo wada hadleen dhowaana wasiirku wuxuu aadayaa dalka sacuudiga ayuu aadayaa si maaragtay heshiiska qaybtiisii labaad uu usoo dhammaystiro wasiir ad oo mahadsan waxaad noo sheegtay laba kun shaqaalaha in la qaadayo shaqaalaha la qaadayo ma aqoon iyo waxbarasho ay soo barteen baa lagu qaadayaa ma dadka qaxootiga ee dhibaatada haystay shaqaalaha u baahan inay shaqaystaan miyaa la qaadayaa bal inoo cadday arrintaas shaqaalaha la qaadaya laba qaybood ayay isugu jiraan qayb waxa waaye nersis way waxay u baahan yihiin aqoon iyo aqoonay u baahan yihiin iyo shahaday u baahan yihiin qofka hadduu soo bartay nersiska ayaa la qaadaya gabar iyo wiil waxay ahaatee waa la qaadaya iyo shaqaalo kale oo kuwa xoogsatada ama nadaafad ha sameeyaan ama ma aragtay shaqaalo shaqada kale oo ma aragtay xoogga ha qabtaan waa shaqaalo xoogsata ah
marka labada kun la qaadayo maxaa ku xiga ma waqtiga la qaadayo laba kun afarta la qaaday maxaa ku xigi doona waxaa ku xigi doon ilaa iyo shan kun toddoba kunaa ku xigi doonta soon wixii ka dambeeya haddii ilaa yidhaahdo qorshaheenu wuxuu ahaa bishaan sanadkan aan ku jirno ilaa iyo konton kun oo shaqaalaha inaan dibadda aan u geyno ayaa ayaa ayaa qorshaheenu ahaa oo dalka sacuudiga inaan u dirno marka qorshe kale ayaa jira wadamada khaliisha qaar ka mid a ayagan aan nafri meel noo joogo ma aragtay meel dhow noo joogo sida qatar oo kale oo mar aan wadahadal aan samaynay qaybtii labaadna hadda aan aadi doono marka waxa waaye shaqaalahaasi waxa waaye een waxay bishaan soon wixii ka dambeeyo ilaa iyo shan kun oo shaqaalaha ayaa ma aragtay ayaa ayaa la bilaabi doono qorshahooda sidii dibadda loogu diri lahaa marka wasiir haddii haddii hadda shaqaalaha la qaadayo ee ka wasaaradda ahaan ma ogtihiin ee qaybaha kala duwan waxaa berri markay tagaan dalka sacuudiga cidda ay u shaqayn doonaan xuquuqaha ay yeelan doonaan yaa u ilaalin doonaan yaa kormeeraya qofkii shaqaalaha iyo loo shaqeeyihiisa hadday isqabtaan yaa u dhaxaynaya horta waxaa jirta xeer ayaa samaysay wasaaraddu xeerkaas ayaa lagu dhaqi doona wax kasta oo dhan xuquuqda shaqaalahaasi waxaas waxaa wasaaraddu samaysay xeerkii lagu dhaqi lahaa marka ma jiri doonto qof shaqaalaha gabar ama ha noqoto ama wiil ha noqdo soomaaliyeed ee dibaddaas la geeyey in maaragtay xuquuqdiisii lagu xadgudbo ma dhici doonto wasaaradda ayaana shuqul ku leh taas shaqadeedii waaye mushaharka ay qaadanayaan xuquuqdoodii sida ay mushaharka u helayaan dhammaantoodii waxawaaye wasaaradda ayay jaangoysay ayadaana ma aragtay eena markasta daba daba taagnaanaysaa weli wasaaradda waxaa u qorshaysan saddexdii bilood mar inay wasaaradda meesha kormeer ay u tagto haddana meesha een sacuudiga waxaan ka furaynaa xafiis wasaaradda ayay ka furanaysaa safaaradda sacuudiga ee soomaaliya ku taal safaaradda soomaaliyeed ee sacuudiga ku taalan ayadana xafiis ka mid ah wuxuu ku shaqaynayaa arrintaasi ayuu ayuu markasta diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo sidaad ogtihiin waagii hore shaqaalaha oo oo oo sacuudiga u shaqeeya ama wadamadaasi kale waxay baasboorada waa laga xarayn jiray annaga sacuudiga waxaan ku wada hadlay in dadka baasboorada la siiyo ayadoo iqaamada u saaran qofka baasboorkiisa inuu haysto inuu qofka taleefon uu haysto mar kasta oo wax uu dareemo inuu la soo hadli karo qofka wakiilka uga ah wasaaradda ama safaaradda uu la hadli karo meel kastana loogu tegi karo dowladda sacuudiga taa waa ka wada hadalnay qofka shaqaalaha ama gabadha ama wiilka haddii ay soo hadlaan oo ay wax soo sheegtaan in loo tegi karana waa ka wada hadalnay marka runtii maaha annaga inaan meel cidlaa aan ka didna maaha dalkeenni iyo dadkeenni waxay u baahan yihiin shaqo abuuray u baahan yihiin waad ogtihiin waddankan hal doolar wax ka yar ayaa nagu leeyahay dadaanba helayna intaasi waad ogtihiin shaqo la-aanta ay jirto marka annaga qolo ma aragtay facebookyada iyo meelahaasi ay internetyada wax soo gelgeliyaan inaan annaga dhegaysano ma aha dalkan annagaa mas-uulka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada ayaa shaqo abuurka mas-uul uga ah dowladda ayaana mas-uul ka ah dadkan dibadda loo qaadayan dowladooda ayaa daba taagan meel kasta la taagan marka inaan dhegaysano maaha qof qof dibadda jooga oo oo oo ma aragtay gabadhiisi iyo wiilkiisi iyo walaashiisi dibadda geystay hadalkiisa oo barbagandada inaan dhegaysano maaha dowladda ayaa mas-uul ah shaqaalahaasi dibadda loo qaaday ayadaana daba taagan ayadaana daba joogta xuquuqdoodna ayadaa u doodayso wax dhibaataa dhacayana ma laha wasiir laba kun shaqaale ay qaadaysiin hadda wasaaradda ay mas-uul ka tahay dowladda soomaaliya dad soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dalka sacuudiga ee ayagana wakti walba lasoo qabto la dhibaateeya xabsiyada la geey ayaa jira kuwaas maxaad ka helaysaa waad ogtihiin labaatan dhowrkan sano dadkaas sacuudiga hadda jooga sharci la-aanay ku tageen tahriibay ku tageen taasay ku tageen marka hadda waxaan geenaa dad shaqa dad dowladda geysay oo sharci haysto si sharciya laba dawladu waxay ku wadaaleen ku tagaayo waa ay dadkan dad dhibaato la kulmaayo maaha waxaa kuu soo haray dadkii sacuudiga hadda jooga naftirkooda ayaan rabnaa inaan inaan fursadaas shaqo aan siino kuwa gudaha joogo naftirkoodii waa rabnaa labada wasiirna way ka wada hadleen labada dawladna way ka wada hadleen kuwa hadda sacuudiga joogo naftirkooda ayaan rabnaa inaan sharciyeyno waad ogtihiin sharci la-aanay dalka sacuudiga ay ku tageen shan iyo labaatankan sano waad ogtihiin tahriibaa lagu tagaayo marka mar haddii dawladda ay samaysay qofka ama gabadha ama wiilka soomaaliyeed intuu tahriibo oo yeman maro oo mdbad kii ka badbaado baddaasi oo ma aragtay aan haddana lagu dhibaatayo ama gabar ahaato ama wiil ahaato ilaa sacuudig uu ku tagay dhibaato uu ku tagay meesha haddii dawladda ay u samaysay asoo nidaamsan oo iqaamo haysa dawladdiisi daba taagan sharci uu ku tagay ani ma qaba in ma aragtay arrintaasi ay inay fursad tahay aan aaminsanahay marka kuwa hadda sacuudiga jooga naftirkooda waxaan u samaynaynaa inaan ma aragtay fursadan aan aan ka qaybgelina ayaan ayaan ayaan ayaan ayaan wadnaa
usil adigoo mahadsan waxaa jira oo hadalladaada ku jiray in shaqaalaha la qaadayo loo qaybinayo dhammaan gobollada dalka oo jiri doonta kootooyin gobollada haddana magaalada waxaa taalla in shirkadihii ay durbaba bilaabeen qabashadii dadka inay lacaga ka qaataan lacaga laga aruuriyo marka sidee suurta ku suurtagelaysaa in gobolladii dalka dadkii ku noolaa ay iyaguna qondada wax ka helaan wixii maanta ka horreeyey wixii lacag laga qaaday ama wixii la qoray ama wixii si loo habay waxba kama jiraan waay waa maqalnay in dadka lacaga been ah laga aruurinayo kun dolar kun iyo shan boqol dolar toddoba boqol sideed lacagtaasi laga qaaday lacagtaasi waxba kama jiraan inta ka horna waa sheegnay idaacadaha dhowr jeer aan ka sheegnay in dadkaasi oo dalka dibaddiisa u xoogsi tagayo aan lacagtaasi tirada badan la saari karin waa u sheegnay shirkaddii arrintaasi ku caddaatana ruqsadda ayaan kala noqonayn haddii ilaaha yidhaahdo marka annaga waxawaaye maanta wixii ka bilaama wixii shaqaalaha la qaadayo dhammaan gobollada dalka ayaa loo qeybinaya si cadaalada ayaa loo qeybinaya qof kastoo ama maamul kastoo hadda jira maamulada ayaana loo qeybinaya ma noqonayso meel keliya ama qolo keliya inay aruursato ma noqonayso haddii ilaa yidhahdo okay ma jira xeerka aada soo saarteen oo lagu dhaqaayo